magaalada cadisababa ee xarunta dalka etoobiya dadka degan saaka waxay ku tooseen hugunka koob iyo labaatan madfac oo salaan sharaf ahaa waxaa loo ridayey sanad iyadoo ay ka soo wareegatay geeridii ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi malla zanaawi munaasabad xos ahayd oo loo sameeyey oo ay ka qayb galeen hogaamiyaasha waddamada gobolka oo ay ka mid yihiin madaxweynaha suudaan albashiir iyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya iminka xayle maryam waxa uu ku ammaanay zanaawi inuu ahaa halyeygii saboolka haddaba sanadkaasi uu sii mutan yahay malla zanaawi maxaa iska beddelay xiriirkii labada dal soomaaliya iyo etoobiya maxamed cabdullaahi sheekh xasan oo ka faallooda arrimaha gobolka ahaana jiray madaxii laanta af soomaaliga ee b b c da oo iminka nairobi jooga ayaa u warramay wariyaha b b c da cabdullaahi sheekh wax isma dhimin baan u malaynayaa cabdulaahi laakiin muuqaalkii ay aada isu muujin karayeen khaas ahaan xagga soomaaliya ayaa sidii hore ahayn meles markii siyaasadda la eego geeska africa waxa weeyaan wuxuu ahaa miisaan ka weyn miisaanka hadda ra-iisul wasaaruhu leeyahay midda kale haddee isku mid maaha oo asaga xisbiga asagaa madax u ahaa ninkan hadda madaxda meesha kaana asagaa soo xulay waxayna u yara eg tahay etoobiya siyaasaddeedu waa meeshii uun laakiin waxa keliya ka maqan baan u malaynayaa sidii hore aada uma sii muuqdaan marka marka loo fiiriyay soomaaliya awal waxaan arki jirnay etoobiya oo dowr leh etoobiya shirar etoobiya oo tegaysa soomaaliya madaxda soomaalida oo aada etoobiya u tagta hadda u malaysaa inay yaraan way yaraatay laakiin taa macnaheedu ma aha weli etoobiya kuma dhex jirto arrimaha soomaalida aad bay ugu dhex jirtaa hadda sidaa ula socotidba shirar baa laga qabanqaabinayaa adsaaba heshiiskii kambale ka bacdi markaa weli way ku dhex jirtaa maadaama aad sheegtay shirarkaasi ee madaxda dowladda iyo waxaa meesha ku kulmaya madaxda gobollada jubbooyinka iyo gado ma is leedahay waxbaa ka soo bixi kara shirarkaasi oo kusoo aadaya weliba xuska sanad guuradii geeridii malla zanaawi waan rajaynayaa in halkaa haddee dib u heshiisiin iyo isfahan ismaandhaaf badan baa dhacay in halkaa la isku fahmo oo arrinta ugu weynna cabdulaahi waa og tahay waxweeyaan soomaaliya dowladihii hore ee ka soo jiray ama cabdulaahi yuusuf ha ahaado cabdiqaasim sheekh shariif tallaabooyin bay qaadeen haiskeeraan tallaabada ugu weyn ay qaadeenna waxay ahayd in soomaalidu qabiil qabiil ayna u dagaalamin infact mabda baa lagu dagaalamay intii ugu dambaysay oo dhan qof qabiil loo laynaya daraaddeed ma jirin marka haatan haddii aan ka gudubna soomaaliya iyo etoobiya oo gudaha etoobiya aan u galna ra-iisul wasaarihii markuu dhintay etoobiya waxaa qaatay nin oo ka soo jeeda qabaa'ilka yaryar ma is leedahay etoobiya marka loo fiiriyo waddamada gobolka ee qabaa'ilka waaweyn ay uun awoodda haystaan hanaankii uu bilaabay meles iyo xisbigiisa wax badan ayay ka bedeshay dhaqanka dalkaasi markii uu meles dhintay walwal badan baa jiray dibadda iyo gudahaba in wixii oo dhan ay burburayaan etoobiya sidaa ula socotid weligeed yacni burburkan soomaaliya ku dhacay kuma dhicin hal dariishada lagama jibin markay qolooyinkan e p r d f ka meesha qabsadeen reer galbeedkuna ay kaga warhayeen oo ku ogaayeen waa ogtahay mingistuati zimbabwe loo qaaday haddana isbeddelkan inkastoo isbaandhaaf badan uu jiray oo ninkan dadka qaarkood ayna u ogoleen ra-iisul wasaarnimada xisbigii weli sidii buu u nool yahay awood qaybsi fara badan baa jira dhinacii dhaqaalaha haddii aan eegno dhaqaalaha etoobiya shiinaha in uu aada waddanka u soo galay waddankii in horumar badan laga sameeyey laakiin siyaasaddu siday u socotaa laakiin siyaasadda ugu weyn ay ku guulaysteen anna u malaynayo meles uuna aaminsanaa waa gobolaysiga inuu gobol walba u madax bannaan yahay waxyaala fara badan waxyaalaha waddanka oo dhan u dhexeeya federaalka mooyaane oo afkaagaa ku hadli karaysid maamul hoosaad adigu iska samaysan karaysid waxa weeyaan horumar badan baa etoobiya ka muuqda dhinaca walbaba taana waxaan u malaynayaa waxaa loo aanaanayaa dowladdii uu meles madaxda u ahaa dhibaatooyin kale way jiraan oo xagga